muujintii cutubka sagaal iyo tobnaad
oo waxyaalahaas kadib waxaan maqlay waxa u eg cod weyn oo makhluuq badan oo samada ku jira oo waxay lahaayeen
wasaare iyo maad iyo xoog waxaana yeelayena waayo waxaa run iyo xaq ah xukumaddiisa maxaa yeelay isagu wuu xukumay dhilladii weyneed ee dhulka ku hallaysay sinadeedii oo dhiiggii addoommadiisiina gacanteeda wuu ka aadhay oo haddana mar labaad ayay yidhaahdeen
oo qiiqeeduna kor buu u baxaa weligiis iyo weligiis
markaasaa afar iyo labaatankii oday iyo afartii xayawaan ayaa sujuuday oo waxay caabudeen ilaaha carshiga ku fadhiya iyagoo leh markaasaa cod baa ka soo baxay carshigii oo wuxuu yidhi ilaaheena ammaana addoommadiisa oo dhammow kuwiina isaga ka cabsadow yar iyo weynba oo haddana waxaan maqlay waxa u eg makhluuq badan codkood iyo biyo badan codkood iyo onkod xoog weyn codkiis oo waxay lahaayeen
waayo waxaa la xukuma rabbiga ilaahayada oo qaadirka ah aynu reebayno oo aad u faraxno oo aynu ammaanno isaga waayo calooskiibu wuu yimid oo afadiisiina way isdiyaarisay oo waxaa iyadii lagu amray inay qilato dhan wanaagsan oo dhalaalaya oo daahir ah
waayo dharka wanaagsanu waxa weeye qalliimihii xaqa ahaa oo quduusiinta oo wuxuu igu yidhi waxaad qortaa waxaa barakaysan kuwa loogu yeedhay arooska wanka cashadiisa oo wuxuu kaloo igu yidhi kuwanu waa eeriyadii ilaah oo run ah
inaan isaga caabudo aawadeed ayaan cagihiisa ugu hor dhacay oo isna markaasuu wuxuu igu yidhi iska jir oo saas ha yeelin anigu waxaan addoon la ahay adiga iyo walaalahaaga haya markhaati furidda ciise ilaah u sujuud waayo markhaati furidda ciise waa ruuxa wax sii sheegidda masiixa guusha leh oo bal eeg waxaan arkay samadii oo furantay iyo faras cad oo kii fuushanaana waxaa la odhan jiray aamiin iyo run oo isagu xaqnimuu wax ku xukumaa oo ku dhiriraa oo indhihiisuna waxay u ekaayeen ololka dabka madaxiisana waxaa u saarnaa taajaj badan oo waxaa ugu qornaa magac aanu ninna aqoon isaga mooyaane oo isna wuxuu qabay dhar dhiig lagu fusheeyey magiciisana waxaa la odhan jiray erayga ilaah oo ciidamadii samada ku jirayna isagay soo raaceen iyagoo fuushan fardo cadcad oo qaba dhar wanaagsan oo cad oo daahir ah oo afkiisana waxaa ka soo baxday seef af badan inuu ku laayo buruumaha oo wuxuu iyaga ku xukumi doonaa ul birah oo wuxuu ku tumay macsaradii canabka oo xanaaqii cadhada ilaaha qaadirkaa oo dharkiisa iyo boodadiisana waxaa ugu qornaa magac kaas oo ah boqorka boqorrada iyo sayidka sayidyada oo markaasaan arkay malaa'ig qorraxda dhex taagan oo intay cod weyn u dhawaaqday ayay waxay haadda samada dhex duushaa oo dhan ku tidhi kaalaya oo u soo urura ceshada weyn oo ilaah aad idinku cunteene hilibka boqorrada iyo hilibkii kabtannada iyo hilibka ragga xoogga badan iyo hilibka fardaha iyo kuwa fuushan iyo hilibka dadka oo dhan xor iyo addoon iyo yar iyo weynba oo markaasaan arkay maalkii iyo boqorradii dhulka iyo ciidamadoodii oo u soo wada ururay inay la diriraan kii faraska fuushanaa iyo ciidankiisii markaasaa la qabtay maalkii iyo nebigii beenta ahaa oo calaamooyinka hortiisa u samayn jiray kuwaasoo wuu ku khiyaanayn jiray kuwii aqbalay sumaddii baalka iyo kuwii u sujuuday sanabkiisii oo labadoodii iyagoo nool ayaa waxaa lagu dhex tuuray baddii dabka ahayd oo baaruuddu ka ololaysay oo intoodii kalena waxaa lagu laayey kii faraska fuushanaa seeftiisii afkiisa ka soo baxday oo haaddii oo dhammu waxay ka dhargeen hilibkoodii